magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo balcad tartanka ayaa waxaa loo qabanayaa degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna ujeedkiisu uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa isdhexgalka bulshada oo muhiim u ah dowladnimada gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo si rasmi ah u furay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo balcad ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu tartanku u leeyahay bulshada ku nool gobolka banaadir
uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam wabacd dhammaan xubnaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir heer degmo iyo heer gobol iyo ciyaartooyda oo maanta ciyaaraayo gubadley iyo hiliwaa oo diris ah oo laysu dooray dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf noo ah galabta inaan furno oo siddeeddii bisha sagaalaad ah laba kun labaatan iyo afartii tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad inaan furno guul ayay noo tahay galabta waxaad la socotiin jimcihii waxaa la soo xihay ciyaartii kubadda cagta ee degmooyinka ee waxbarashada iskuulaadka ayaa la soo xihay jimcihii shalay waxaa la soo xidhay tii gacanta maantana waxaan bilaabaynaa kubaddii cagta waan ogsoonnahay inay taageero badan leedahay marka degmooyinkuna tartan culus ayaa ka dhexeeyo annaguna waxaan nahay degmooyinka kulligood ayaan taageero u nahay laakiin tii guulaysataan la sii jiri doonna haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsan tihiin bahda baambayda oo runtii nagu soo sharaftay bahda saxaafadda iyo dhammaantiin iyo ka soo qaybgalayaasha waa idiin mahad celinaynaa bulshaweynta soomaaliyeed ee taageerayaasha ah adigana waxaan leeyahay guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu